magacayga waa hani xasan waxaan joogaa cagadheer kadoodiyaha saa'id u saameeyey cagadheer dhan canug yar qof waayeel ah qof walba ku wala dhacay xitaa dad qaar waxaa la dhahay way u wala dhinteen xanuun saa'id uu wadaa korka ku jajabaayo musqul la geli karin ilaa kuma dhanaadee walalabo mataq barar caaro dadka dhan korka ka bedelay aad iyo aad uu noo saameeyey ana hadda duu ahaayaa alxamdulilah safmar uu igu maray inkastoo aan iska socdo laakiin daaweyn aan qaadanaya ciyaalka dhan uu iga dhacay waxaan ku baraarujinayaa soomaalida dhan inta xanuunka uu haayo inay xaafadaha la fadhin ee goobaha caafimaadka imaadaan kalimbooyin qaataan wax hada daawo quman uu leeyahay maana arag laakiin qandhijibin iyo kalembaal isku xiraa korkuu kaa gelaya korka dhan waa uu ku bedelayaa caaraa kugu dhacayso midab madow ku gelini dad qaar waxaa waaye waa isla bararayaa dad qaar wuxuu ka dhigaa lugaha ma ka soconi kartid dad badana hadda waxay ku socdaan ul magaalada dhan wax ul wata ma ogi wax lama jiro dad qaar wuu soo kicilaya sariirtii ku aruursadeen musqul xataa lama geli karo musqul lama geli karo lama fadhiisan karo taagnida dadka dhan kuwala kaadina marka aad iyo aad xanuun aad u daran waa weligeena xanuunkan oo kale ma ark walaahi waxaan leenahay insha allah inuu ilaahay naga dulqaado caafimaad ilaahay na siiyo Maga- magacaygu waa yuusuf qorno saalax oo degan xagadheer gaar ahaan g three anigu waxaan nahay dadkii hore oo ninety two imaaday Eh, intaan xagadheer joogay dhibaatada maanta qaxootiga haysata weli ima soo marin taasoo ka mid tahay saamaynta uu ku reebay kaduudiyaha arrinta igu yaabka badneed waxay ahayd islaam baa waxay iga- aniga cadigaan gadaa islaam baa cadi iga qaadin jirtay gaarigacan ku shaqaysatay jimco walbii keenay dhihi jirtay jimcadii markay xaaskayga aan ugu dhiibay cadi waxay tiri duqdi oo ka- kaduudanaa u tagay maamada haddaan u tagay waxay tiri meeshaan aan jiifaa waa ka celaa gaarigacan aan ku shaqay dabkii waa ka dansan yihin anna lacag cadigaan ka rabay xaafadii aan deganaa g three masaajid baan mu'adinka eh, boqol qof aa subaxda ku tukan jirta toban qof aa saa kusoo tukata markaan yaabnay culummadu waa isu yeernay waxaan samayn karnaa annagoo yar ah waxaan akhrinay boqol toban iyo afar yaasiin taaliisha xaafadda kusoo ridnay wax soo dhaqaaqa waa la ayga waa maxamed faarax ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab run ahaantii xanuunka kaduyaha wuxuu noo geystay saameyn aad u ballaaran hadday tahay mid dhaqaale iyo mid bulsho iyo mid dhinac dhinac kasta taabanaysa waayo xanuun aan dhaqaano ma ahayn een, waana xanuun safmar ah oo dad yar iyo weyn uu saameeyey cunug hadda dhashay iyo qof waayeela iyo qof kale saameeyey bulshada waxay iskugu jirtaa bulsho la xanuunsan cudurrada qaarkood sida dhikarka iyo skortoo kaleeto mana xamili karaan haddana waxaa kaaga daran oo dhibaato ugu haysa waxa waaye qofkii daawo ma la siin karo oo cirbad lama duri karo oo daawadiisa lama kasahayo marka dhimashadiisana way badan tahay dhibtiisana way badan tahay dowladda iyo hay-adaha iyo mas-uuliyiinta inay arrintan ka hadlaan ay magaranaysa ka firiistaan waxyaalaha keenahaya waxyaalaha sababahaya haddii daawo ay leedahay dadkan qaxootiga masaakiinta laga caawiyo kaduudiyaha waa markuu saddexaad hadda markuu igu dhacay oo reerka iyo ciddii iyo qoyska iga- iga dhacay kow aniga ugu bilaabay toddoba beriaan la jiifay adiga qur-aan iyo waxbaan isaaray xanuun baabi'i waxbaan naqay xoogaa waa ka kacay mar dambe haddana ciyaalkii wuxuu ku wareegay islaamka uu ku dhacay safuu u maray balogoo ii dhex gudbi markuu baroog soo maro mar labaad igu soo noqday reerka yaa dhiminuu yidhi haddana habartoo haddana ka bilaabay Eh, asigii marka intaasoo noocnu waay kii hore ilmaha dadka markuu dhaca qandho waalanoo jaraynasiuga dhiiggoo dhan kufka ka qaada afkaana waa ka gurma Eh, midna laguhu soo kaduudi oo qofka in la joojiyo oo la qabto musqusha la geeyo saliid loo qaado oo loo qabeeyo oo la geeyo ma ogiyo xanuun baadhii lagu ridmo oo ma kac kara horta wuxuu ku bilaabanay kaduudahaas kusoo bilaabana kuwaas uu kagay bacdigeedna haddana xanuun kale isku soo kordhay maalintii iyo habeenkiina habeenkii uu daran yahay maalintii qoraxda markii soo baxday dhiiggiga qofka xoogaa yar dhaqaaqa xanuun baadhiya markaad ku riddo habeen qoraxda markaad dhacda jarees u bogala magacaygu waa leyla leyla qali farsi waa magacayga kaduudiyahan hadda dadka aad u saameeyey saameyn badanoo weliba ku haya aad u daran aad u daran dadka eh, dhimashana way jirtaa oo dada dhimanaya hadda dhimashada kolley waqtigeeleeda nin walba tiisoo sugaa laakiin bahalkana dadku inay sababsanayaan baa annaga aan filaynaa siiba dadka maaragta oo xanuunada qaba sida dadka macaanka qaba sida dadka cagaarshowga qaba sida dadka karastaloolka qaba dadka xanuunada qaba oo dhan dadkaas oo dhan oo saa'id ugu daran yahay sida dadka maaragta oo j- j- maxaa la dhihi jiray oo adiga oo hilibkeedu oo hilib jir oo hilib kamid a qofka xumad badan oo saa'id oo leeyahay wuxuu leeyahay maxaa la dhihi jiray qofkii dhiig oo mataga qofkii wuxuu leeyahay maxaa la dhihi jiray barar oo leeyahay oo kaadida xataa laga hoos qaado